bismillahi raxmaani raxiim dhegeystayaasheeda qadarinta iyo qaayaalow halkani waa warbaahinta puntland observer maanta waxaanu idiin haynaa barnaamij aada iyo aada iyo aada muhiim u ah oo aan ugu magac daray dowlad barnaamijku ujeedadiisa waxaa weeye in aanu ka faa'iidaysto dadka aqoon-yahanka ee farakuturiska ee soomaalida ee adduunka dacladiisa ku nool sbeshali waxaanu aada u xiiseynaynaa inaanu ogaano nidaamyadan horumarka gaaray ee boqolaalka sano laga soo fekerayay sidii ay horumarka nidaamka nidaamyadaas u shaqayn lahaayeen nidaamyka ama systemka ay u shaqeeyaan dalalka horumarka gaaray matalan nidaamka iyo systemka uu shaqeeyo dalalka north america waxaanu nasiib u yeelanay maanta inaanu waraysi arrinkaa ku saabsan kala yeelano barnaamijka dowlad wanaag cabdiraxmaan sheekh maxamed xasan gablex oo ku noolaa dalka dalalka north america canada iyo maraykanka muddo iminka ku dhow ka badanba soddon sanaan u malaynaya aniga magacayga waxaa la yidhahdaa ibraahim gablex waxaan ku noolaa qudhooda fiinland muddo toddobiyo labaatan sana barnaamijkan anaa idiin daadihinaya walaal cabdiraxmaan kusoo dhowow
aada iyo aad baad umahadsan tahay ibrahim meediyaha puntland observer iyo barnaamijka dowlad dhammaan waa soo dhaweynaya waxaan rajeynayaa in barnaamijkan lagu invite gareeyo dadka aqoon-yahanada ah oo soomaaliyeed oo wadamada nidaamku uu ka jiro oo dowladnimada laga faa'iideysto oo ay shacabka u shaqeyso fahansan oo ama aada wax ugu bartay aadana uga soo soo shaqeeyo systemka dhex galay dad waxaa jira jooga wadamadaas ku dhaqan oo soomaaliyeed laakiin systemka aan dhex gelin laakiin dadka systemka dhex galay oo jaamacadaha wax ka dhigay amase corporationada waaweyn amase government brancheska iyo dowladda usoo shaqeeyey oo systemkaas uu ka dhaadhacay in aada invite gareysaan oo lagu wareysto oo meeshu ay noqoto markaa barnaamijka uu noqdo barnaamijka u kala faa'iideysto ayaan rajeynayaa oo ay mustaqbalka xataa kasoo baxaan dad ay muuqato inay mahaaro iyo aqoon dheeraada u leeyihiin dowladnimada iyo asaaskeeda iyo tiirarkeeda oo markaa lagaba yaabo dowladaha gobolada iyo kuwa tan federaalka intuba in ay ku baraarugaan oo markaas loo baahdo khibradooda mustaqbalka marka aada iyo aad baan usoo dhaweynayaa uguna rajo weynahay haddii iswareysigaasi uu dhaco in la kala faa'iido insha allah aada walaal umahadsan tahay boqolkiiba boqol sidaad weliba nooga aqbashay walaal haddaanu markaba u gudagalno barnaamijka maxaan ku rahdaa bal nidaamka hadda anugu fiinland oo kalean joogaa muddo joogay toddobiyo labaatan sano badna waxaan umaranaya ilaa soddon sano ka badan baad north america joogtay si fiican baad u fahantay aanu sii kala jarjarro kullaba canadana waa geli doonaa laakiin bal marka hore maraykanka oo federaal ah bal in yar noo boobsi qaabka u shaqeeya systemka maraykanku
waa barnaamij aada balaaran oo jaamacad looga soo baxo oo lifetime dad cumrigooda ay baaritaan ku sameeyaan oo aqoon-yahano badan wax ka qoreen oo buug badan laga qoray wax hadda lagu soo koobi karo detailkiisa iyo macluumaadkiisa oo dhan wareysigan yar ma aha laakiin haddaan in yar oo waktigu nooga saamaxo ka taabano america waa dowlad federaal ah waxaana oran karaa inta adduunka marahayay oo wadamo arkahayay shacab ahaan meesha adduunka ugu furfuran ee anigu aan arkay waa america yacni shacabka ugu furfuran oo dadka ugu soo dhaweyn og oo systemkooda uu yahay system loo siman yahay oo aan qofka inta badan qofka halgamaya aan la celineynin oo aada moodo systemku inuu ka sarreeyo ummadda ka sarreeyo oo systemkaas in la wada hoos joogo oo runtii dowladnimo xaqiiqa ah ay ka jirto anu waxaas leeyahay intaan arkaya maraykanka ayaa ugu dhow marka dowladda federaalka ah ee america waxaa hoos yimaada steediyaha hoos yimaada oo dowladda federaalka ahina shaqo bay leedahay statkuna shaquu leeyahay oo iskuma gudbaan iskuma gudbaan waxaana kala ilaaliya oo haddii ama federaalka ay u gudbaan stateka jurisdictionkiisa iyo galadiisa ay u gudbaan ama stateku shaqadii federaalka dhex galo maxkamad ayaa ayaa kala ilaalisa oo laskula tagaya maxkamadda kala sheegaysa oo oranaysa waxaa statekaale waxaa federaalkaale marka statekana waxaa hoos yimaada oo stateku markuu maxaa kula gobolka u gaar yahay haddana isaga dowladaa kasii hooseeya oo dowladda countiga la yidhaahdo ayaa ku xigta markaas america serviceka shacabka loo qabto oo stateka iyo federaalku intaba ka yimaada countiga fuliya countiga ayaa uga hooseeya oo shacabka gaarsiiya waxaa kale oo jira city government oo magaalooyinku ay leeyihiin oo iyaguna dowlad ah oo councila leh oo iyaguna maamulka wax ka qabto dowlad jirta ah waxaa jira waxyaabahaas oo dhan baa jira waxaa jira district school district baa jira oo iyaguna kasii hooseeya waxaas oo dhan waxaa jira maxaa ku rahda electoral district oo isaguna siyaasadda qaabilsan ayaa jiro xuduudo siyaasadeed iyo kuwo xaafadeed iyo wax badan baa isku dhex jira marka servicekana meel basiibuu ka yahay meel basiibuu ka yahayo masalan haddii ay tahay booliska ayaa ka mas-uula xaafadda tan
okay waan ugeli baa jira ay ay kala leeyihiin waad maasanta cabdiraxmaan kuwa waan ugeli doonaa laakiin aanu marka hore balorta kala fahanno mardad hadda haddii dadka inta badan hadda soomaalida kale ama anigoo kale haddaan iska hadlo oo aan joogin maraykankana imaan waa fahmi karayaa state oo kale federaalkiiyo xoogaa waa fahmi karayaa laakiin county muxuu yahay county bal haddaad iyris jilcisa
county wuxuu yahay service deliveryga amase mujtamaca khidmada mujtamaca america waxaa ay dowladda federaalka ah iyo dowladda stateku ay ku og yihiin countiyaalka mathalan anigu hadda waxaan joogaa state of minnesota aan jooga state of minnesota waxaan u malaynayaa siddeetan iyo afar county buu gogo-an yahay gudihiisa siddeetan iyo kow miya mas siddeetan iyo afar asagu siddeetan afar yahay county buu u gogo-an yahay ha siddeetan afar weye buu u gogo-an yahay marka shacabka ku dhaqan state of minnesota ku dhaqan xuquuqdii ay dowladda ku lahaayeen waxa ay ka helaan oo go-aanka gaara qofkan muxuu leeyahay muxuusan lahayn muxuu u baahan yahay oo amni ah countiyaalku ka helaa marka countigu waa u qeybsanaha arrimaha khidmada shacabka ee maraykanka marka countigu wuxuu leeyahay xuduudo xuduudo buu leeyahay oo dhul buu leeyahay oo mid kasta xuduudiisa ayuu leeyahay oo u go-an marka saas weye marka stateku stadyadu maraykanku waa sida dowlad goboleedyada soomaaliya oo kale hada qofka soomaaliga wuxuu si wax ku fahmayaa moogta soomaaliya oo kale hadda dowlad goboleedyaha ka jira iyo dowladdii dhexe marka maraykankuna sidoo kale wuxuu leeyahay dowlad dhexe oo federaala iyo dowlad goboleedyo marka dowlad goboleedyadii stateka waa dowlad goboleedyadii oo kale soo ma stateku waa levelka levelka Puntland oo kale.
hadda ay puntland somaliland maxaa ku rahdaa jubbaland galmudug levelkooda weeye stateku waa sax waa garta marka countigii haddii aanu ka fiirino kabasuqaad puntland oo kale puntland waxay iyaduna sii hoostaga gobollo laakiin waxaad tiri maraykanka statekii county baa ku xiga statekii oo statekii countiyaa hoos imanaya marka countiyadaas ma waxay ka halkii gobolladu noo joogeen oo kale u joogaan miya
waana la oran karaa waana ka gedisan yihin Mm.
gobolada hadda ah, puntland oo kale sida gobolka bari gobolka nugaal gobolka mudug sool sanaag go- goboladaas oo kale Mm.
mid kasta waxaa xuduun u ah magaalo صح ya Mhm.
mid kasta magaala xuduun u ah Hey.
oo magaaladaas iyo magaalooyinka hoos yimaado oo iyadoo isu xukunto ayaa xuduun u ah Mhm.
qaabka ay u dhisan tahay marka arrintaasi ma aha qaab federaal ma aha arrintaasi waa arrin laga dhaxlay central governmentga dowladdii dhexe Ah.
qaab laga dhaxlay weeye qaabkaasi Hey.
oo dowlad dowladda dhexe ee d- wadamada leh dowladda dhexe leh iyo wadamada federaalka waa kala system Hey.
dowladda dhexe serviceka waxaa deliver gareeya oo dadka shacabka gaarsiiya wasaarado Hey.
ayaa gaarsiiya adeegyada macnaha shacabku Eh.
gaarsiiya
wasaaradaa gaarsiiya adeegyada hey wasaaradahaas oo ayagu eh, maxaa ku rahdaa iyo eh, eh, iyo gobollo iyo degmooyin maamulo maamulkood baa baasaa ku shaqeeya hey tani waa county kuma xira magaalo Ah.
dhul laisla ogyahay oo intaas oo baa isla county ah Ah.
countigaas marka muhiim ma aha inay magaalo weyn tahay inaysan ahayn ma waa geographical space Waa waa space dhul oo adiga eh, spaceka kaba soo qaada macnaha gobolka bari oo kale inta xuduudda u ah oo kale waa xuduud weeye soo ma maab
waa gobolka bari wuxuu ku dhisan yahay eh, central governmentga soomaaliya hey ayaa gobolaysay marka hierarchy system oo kala sarreeyabaa ka jira oo ah eh, boosaasaa eh, caasimadda gobolka ah waxaa ku xiga degmooyinka eh, waxaa ku xiga tuulooyinka ha taasi waa waa ma aha federal system hey taasi waxa weeye federal system ma aha taasi waxa weeye waa central government system weye okay tana ka hadlayna waxa weeye waa flat mar haddii mar haddii laga yimid state mhm inta statekaa ku jirtaa waa siman tahay haddii meeshaas la degan yahay haddaan la deganayn waxay tahayba wax dambe oo hierarchy ah oo kala sarrayn ah oo qolo oo meel meel sii xukunta ah ma jirto qof kasta countigaasuu hoos jooga marka countiga waxa weeye ayadu serviceka ayay qabanaysaa muhiim aha in countiga firi countigu waxay leedahay county administration bay leedahay, maamul bay leedahay hey maamulka eh, countiga eh, commissionay leedahay commissionka dadka commissionka ah iyo clerkiga oo- oo oo- oo maxaa ku rahdaa da- officerka ah waxaasoo dhan waa la doortaa dadka countiga ku jira ayaa doorta hey marka taxiga ay dowladdu qaado eh, oo marka qof shaqeeye la qaado Mm.
oo dowladda federaalka iyo stateku ay qaadaan canshuurta ayay countiga usoo celinayaan ha lacag- lacagta canshuurta ah ha bay countiga usoo celinayaan inta dad degan oo meesha ku dhaqan gudaheeda iyagoo ufiirinaya baa loo soo celinaya inta address ay haysato baa loo soo celinayaa markaasi countiga waxay rangaraynaysaa iskuulka waxay rangaraynaysaa eh, eh, eh, eh, isbitaalada Okay.
waxay rangaraynaysaa eh, haddii la idmaayo eh, eh, booliiska bay hayr qoraysaa waxay dabdamiska maxkamadaha
Okay.
kulli waxa oo dhan bay bay- bay bay maamulaysaa marka countigu waa meesha dowladda america ay shacabka ay u doontaan waxooda uga Ade- doontaan ade- wey.
adeegyadooda uga doontaan
adeegaha fulisa ay u doontaan wey
countiga marka county c e o county waxaa xukuma c e o eh, eh, eh, maxaa ku rahdaa chief executive executive officer sida kambaniyadu ay uleeyihiin ninka kambaniga xukuma oo ha kale oo la oo la doortay ayaa xukuma countiga oo jooga okay Eh, oo dhaca oo markasta lasoo doorto markasta lasoo doorto
waa garta marka haddana waxaa tiri countigii hoos buu sii kala aadayaa baa tiri oo waxaa kasii hooseeya me me countiga hoos ma sii aadayo countiga waa county countiga waa county haddii marka countigaasi meesha uu ku yaalo mm.
ya ah haddii uu ka abuurmo haddii uu ka abuurmo city ah
oo city administration u jiro mm.
oo dhulkii countigu aa haysatay haddii meel magaalo ah ay tidhaahdo anigu countiga serviceka ka qaadan maayo aniga ismaamulaya haddii ay citygu tiraahdo oo ay city ay magaceeda diiwaan gashato ama horeba ay u jirtay oo magaalooyinka waaweyn oo kale ay tahay horeba u jirtay oo citygu ay tiraahdo iskuolkii anaa qaabilahaya qabanahaya booliskii anaa qoranahaya ay timaado markaa servicekii uu countigu qabanahayay baa wuxuu kasoo wareegahayaa countigii oo citygiiba u wareegaya oo citygaa hooseysa toos toos wuxuu hoostegayaa stateki citygiiba toos stateki toos hawsheeda uhoostegaysa intay awal countiga hoostegi lahayd mase iyada intay hawsheedii qabsatay Ha- gooniyey xaggee bay hoostegaysa habda habda inti fiiri habda intii ay qaban karto citygaasi ay doonayso matalan city waxay tiri anigu iskuullada ma qabanaya laakiin booliska anaa qoranaya haye oo mushaarka siisanaya bay tiri haye oo waxaa rabaa mushaarka waxaa noocaasa rabaa oo waxaa rabaa askar tababara badan qabto oo haye.
amniga sugayso oo wa- amnixumaa igu jirto oo marka anagu city baan faal garaysanaynaa haye city manager baan abuuraynaa haye shuruudihan buuxinaynaa haye inta intaas oo adres isku city baanu noqonay oo city baanu nahay haye booliska anagaa qoranayna laakiin iskuullada waxaan u daynayna countiga marka waxaa arkaysaa meel booliskiina ay e- e- e- e- ay xuk- ay citygu xukunto Ay.
iskuulkiina ay countigu xukuntaa arkaysa ha maya keliya waxaan rabaa maalinta inuu waa cityga hadday cityga hadday sii xoogeysato waxaa oranaysaa okay iskuulladeeda anaa maamulanaya countiga waa kala wareegay marka lacagta taxiga ahayd ha oo dowladda federaalka iyo state ka imaanaysay oo countigu qaadanaysay markaa Yes.
cityga qaadaysa citygi baa mar kasta oo citygu soo xoogeysato countigaa daciifaysa ha ha ha ha ha waa gartay marka imise city baa ka jira hadda stateka minnesota ee aad muddada ku noolay waad u malanaysaa mase weli ma oo yaa xisa- oo yaa xisaabi kara america city in la helo waxay ku xiran tahay in group of people isku yimaadaan dad isku yimaadaan haye oo ay yidhaahdaan annagu waxaan rabnaa mathalan tusaale ahaan eh, magaalada minneapolis waa hal magaalo haye soo ma ha
waxay waxay leedahay city council bay leedahay la doorto oo haddaba maxaan ku dhahdaa ah, eh, eh, eh, member soomaaliyaha ka mida oo ku jira oo waxay maamulaan maxaan ku dhahda lacag hal bilyan iyo iyo bar ka badan bay maamulaan oo oo citygu oo uu maaragtay uu- uu uu maamulo now ha marka xaafad xaafadaha ka mid ah hadday tiraahdo is aragto in eh, ay dad badan oo lacag leh oo ladan oo noocaas ay degan yihiin waxay awood u leeyihiin haddaan isan jirin eh, provision gaara oo ka reebaya magaalada ka reebaya in Ah.
general in america ha waxay awood u leeyihiin xaafadaasi in ay eh, file garaystaan annagu city baan noqonaynaa magac baan la baxaynaa okay Eh, waxaa marka ku xiran shuruudo yar matalan inay leeyihiin meel meel furan oo park ahoo dadku isugu soo bixi karaan inay leeyihiin dad shaqeeya oo taxiga soo noqda oo dadkaas taxiga laga jaray akhrinta laga jaray oo soo laabataa ay ku filaan ku filaan karto iskuulo waxooda ku filaan karto ku filaan karto shuruudaas baa ku xiran laakiin america cid kasta oo isku tagtay baa city inta faalgaraysa oo magac geysata baa loo aqoonsanayaa city servicekoodana la siinaya markaas oo waxaa looga soo jaraya countiga loo- looga soo jaraya la- laga siinaya markaas waxa weeye eh, eh, city manager bay leedahay Marka ba- ba- ba- ba- baa markaa sameynaya mayorka eh, eh, eh, eh, maxaa ku lahdaa magaalooyinka waaweynna mayor bay leeyihiin oo mayoray leeyihiin okay Eh, kuwa dalka form garaysteena city manager bay leeyihiin oo dhaqaalahooda waxooda dhan waa loo jaraya markaasay booliskii iyo caafimaadkii iyo iskuolkii kulli la go-aya oo waxaa laga yaabaa xaafadan xaafad aada u lacag badan inay tahay oo ay tidhaahdo aniga cashuurta la iga jaro maxaa xaafadahaas ee aan cashuurta laga jarin ee iskuuladooda aan ula wadaagaya baabado oo kale Ha, marka ha.
citygu iyo iyo iyo iyo iyo countigu waa overlapping waa isdul saaran yihiin ha waa fahmay si wanaagsan baan u fahmay oo waxaad leedahay micnaha haddii county jiray oo countigii micnaha waxaa ka dhex abuurmi kara sitiyo magaalooyin madax bannaan oo ka madax bannaan servicekii ama adeegyadii countiga uu qaban lahaa oo toos iyagu adeegyadooda inta u qabsada toos ula xiriiri karaa federaalki iyo stateki waa waa waa- waa- waa fikir micnaha aanan horey ufahansanay aada baad mahadsan tahay runtii Een, municipalityna maxay ahayd marka municipal
municipal municipal government waa dowlad municipal government waa dowlad hey
munici- mu- municipalku waxa weeye waa dowladda hoose ana soomaali waxa taqaana dowladaha hoose dowladda hoose la yidhahda mhm Eh, waxaad arkaysaa soomaaliya hadday noqoto federaalka iyo hadday noqoto stateka intaba oo still aan aan aan- aan puntland tusaale usoo qaadanayno صح wasaaradda dowladaha hoose amase dowladda hoose arkaysa اه wasaarad baa laleeyahay haddana dowlad baa laleeyahay اه صح wasaaradda beeraha waa wasaaradda beeraha wasaaradda caafimaadka waa caafimaadka
اي ma- dowladaha hoose inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha la yidhaahdo صح haddana dowladda hoose waxaa arkaysa in wasaara wasaaraddaas iyo dowladda lagu maga- lagu magacaabaya arkaysa wasaaradda dowladaha hoose iyo reer miyiga baa la oran jiray ee t- soomaaliya marka هي marka waxaa macnuhu waxa weeye arrinkaasi waa qaabka central governmentiga او شغل magaalada caasimadda ah amarka uu ka soo baxo oo amarkaas lagu fuliyo gobolada iyo degmooyinka lagu fuliyo ee aan nidaamkaas uusan ka imaanin shacabka midna fiiri nidaamka kan central arkahayna waa mid ka yimaada top down kor buu ka yimaada hoos buu aadaa oo shacabku soo aadaa اي midkaan ka hadlayno county systemka ana hoos buu ka yimaada kor buu aadaa oo اي talada go-aanka waxaa leh eh, grassroots levelka dadka shacabka ah oo countiga degan oo guryaha degan oo adrees kale dadkaas baa xukuma oo xukum ka yimaada korbu markaa aadaa صح ma fahmaysa اه marka taas kor la aadayo iyo midaan hoos la aadayo laba system bay kala yihiin marka nidaamka kan eh, municipalityga iyo dowladda hoose laleeyahay waa nidaam ay eh, haddii la imaayo inta badan ay wasaaradi fulinayso servicekii amase khidmadii shacabka loo qaban lahaa meesha countiga uu fulinayo ayaa waxaa fulinaysa wasaarad dowladda u magacawday ayaa fulinaysa eh, inkasta oo municipal municipal government eh, eh, federaalka qudhis uu soo geli karo oo oo iyada qudheeda eh, eh, eh, ay noqon karto eh, eh, eh, city ستة eh, amase countiga lagu magacaabo iyada qudhoo lagu magacaabo اه صح واقر marka Soomaaliya oo kale ilaa Soomaaliya inuu wax ka fahnaa annagu dawlad dhaxaan u leenahay iminka federaalka waa dawlad federaalka waa jira wasaaraduu leeyahay wasaaradda beeraha wasaaradda waxbarashada ka waran Mareykanku wasaaradda ma leeyahay federaalka Mareykanku waxa wasaaradda maraykanku ma- maraykanku was- wasaarada wasaaraduu leeyahay Eh, wasaaraduhuna mainly wa- wa- waxa weeye waxa weeye waa istiraatiijiyad iyo qaabeyn iyo siyaasadda horumarinta Eh, eh, mathalan wasaaradda beeraha wasaaradda beeruhu waxay ka shaqeynaysaa sidii beeraleyda wax soo- wax soo saarka ka shaqeynaysaa siyaasadda wax soo saarkay dejinaysaa Eh, sidii dadkaas lacag dhaaf loogu samayn lahaa sidii magaciisi wa waxa arrimahaas weeye ba- ba- bay qabanaysaa oo wasaaraddu waa waxa weeye siyaasadda ayay ayay ayay ayay ayay gacanta ku haysaa waxaa marka eh, aad arkaysa hadda wasaaradda waxbarashada oo dowladda federaalka amerika ma leh state kasta isaga waxbarashadiisa ku filan oo maamusha mar marka marka waxaad eh, leedahay eh, ma jirto wax- wasaaradda waxbarasho ma leh ama- i- yah waxaad leedahay maba jiraba bajad wasaaradda waxbarashada ka yimaada oo countiyadii hadhow usoo qoondeeya intaas wasaaradda waxbarashada bajadkaa ka timid countigiina saa- waxaas maba jirtaad leedahay maraykanka siyaasadda unbay weeya miya dee waxbarashada waa ka imaanaysaa lacagta ugu badan oo oo oo oo- oo dowladda bixiso waxa weye waxbarashada u badan aada iyo aad bay u badan tahay ee, ee, ee, nooc kastoo ay tahayba laakiin stateka ayaa mas-uulka ah iyo countiga stateka ayaa ayaa ay- ha board of education maxaa ku rahda stateka ayaa ay- ay- ayaa arrintaas maamula ee, ee, wax- servicekiina waxaa macalimiintii qorahaya oo hawshii qabanayana waa countiga ee, haddii ay city meesha ka jirtana cityga kala sii wareegaysa oo qabanaysa oo qabanaysa oo hawshaas ee, ee, ay qabanaysa school wasaaradda districtiga Ah.
Mm.
wasaaradda macnaha shaqadeeda wuxuu ku kooban yahay qorsheynta miya iyo siyaasadaynta qorsheynta iyo siyaasadaynta ku kooban tahay miya wasaaradda shaqada wasaaraddu
mainly wasaaraduhu waxa weeye iyo wasiiradu waxa weeye waa cabinet waa policy makers executive government ay qeyb ka yihiin sax oo oo oo- oo halkaasi joogaan marka waxaa kale oo jirta iyaduna eh, district oo meeshatan waxaa waxyaabaha waxa ka jira kamid wax kamida not only countyga iyo city keliya maaha waxaa jira school district baa jira Hey.
waxaa kale oo jira electoral district waa isagoon siyaasadda ah district siyaasadeed iyo mid eh, school district la yidhaahdo oo cityga eh, wuxuu leeyahay city council buu leeyahay council member kasta wuxuu kasoo gelaya school district kasoo gelaya Hey.
buu kasoo gelaya Hey.
marka iyaduna waa the lowest waa meesha ugu hooseysa dowlad dowladda ugu hooseysa school district- district waa dowlad fandis fandiskiisuu leeyahay city uu ka qaataa amase county uu ka qaadanaya meesha me- meesha ugu hooseysa wey oo oo- oo oo halkaas wey marka waxaa kale oo jira district political district mathalan stateka kan waxaa kasoo baxda tusaale ahaan state mareykanka waxaa kasoo baxda labaatan xubnood oo wakiilada baarlamanka eh, dowladda federaalka america abaa kasoo baxda masalan Hey.
marka eh, waxaa la sameynaya marka dadkii baa la qiyaasayaa eh, waxaa loo qaybinayaa statekaas eh, labaatan district districtigaasi marka ma aha mid la taaban karo oo jiro oo ma aha Mm.
oo oo wax kala ah laakiin waxaa loo codka dadka ka codeynaya district kasta codkooda baa meel isugu tegahaya oo qof soo saarahaya Ha.
markaasina waa political district oo address kasta wuxuu ka tirsan yahay political district oo ay kusoo baxaan golaha wakiiladu kusoo baxaanba address kasta uu uu ka- uu- uu uu hal mid ka tirsan yahay address laba qof soo saari karaa ma jiro marka taasina eh, eh, eh, eh, eh, electionskay qaabilsan tahay iyo siyaasadda bay qaabilsan tahay marka eh, waxaa dhacda marka badanaaba eh, aada iyo aad baa laisugu khayaani karaa oo laisugu oo oo loo ilaaliyaa waxa la yidhaahdo gerrymandering baa jira gerrymandering waxaa jirta oo laiska ilaaliyo Hey.
taasi waxay tahay masalan laba dad oo kala dhaqan ah ama kala xa- kala ka- kala kala diin ah ama kala luqad ah oo masalan midna hispanic ay tahay midna ay tahay african american Mm.
ay tahay masalan baa isku magaalo degan Hey.
ya Hey.
iyo iyo iyo iyo dad caucasian masalan marka xaafadaadii eh, badanaaba dadka africa americanka waxa ku dhacda markay meel ku badan yihiin haddii ayaga la israaciyo Sax.
numberkoodu haddii uu gaarahayo intii soo saari karta xubin baarlamaan soo saari karta Mm.
waxaa ku dhici jirtay dhexdaa laga kala qaybinahayaa xaafadaas na- qaar qaar baa la raacinaya xaafadana qaar baa la raacinaya Haddii ay bixin marka maya maya maya fiiri political districtiga kan aan kuu sheegayo Mm.
waxa weeye hadda intii israacsan baa hal qof soo saari karta soo maha Aad aad iyo aad.
xaafadan matalan haddii ay deganaayeen dad isku dhaqanahoo hadda soomaalida degan minneapolis oo kale Sax.
waxay ku guuleysteen in ay minneapolis ku yeeshaan xubin ee city councilka u gasha Sax.
oo golaha wakiilada ee magaalada minneapolis oo hoose xuman u gashay waxa sababtu waxay ahayd markii hore xaafadda ay soomaalidu degto waa kala qaybsanayd Sax.
oo xaafado kale bay kala raacsanayd Sax.
marka soomaalida codkeed ma midaysnayn mid xoogaana xaggu raaci jiray xoogaana xaggu raaci jiray xoogaana xaggu raaci jiray Hey.
marka waxbay soo saari karin Hey.
niman dhalinyaro aha kacay oo soomaali ah oo group ah ee citygii city of minneapolis oo dhan bay waxay u dejiyeen balaan cusub oo sida xaafadihii isku raaraacin lahaa Hey.
marka xaafadii soomaalida baa iyadii la israacishay markaas bay ku- bay ku dareen Ha. Hey.
soomaali marka waxa- waxa- waxay marka awood u yeelatay codkeedii inuu qof usoo saaray bay awood u yeelatay Hay.
waxyaabaha sababay soomaalidu hadda inay minneapolis ay siyaasadda ka qeyb qaadato oo ay meel ka gaarto waxaa ka mid ah eh, political districtigeedii bay habaysatay Hey. O- o- o- oo meeshii xaafad koox ya ya guul fiican ad gaadheen waay, maasha Allah. Hey.
marka taasina waa jirtaa oo county government iyo city government iyo iyo school districtiga waxaa iyadan seer socota political district oo iyadana xubnaha baarlamanka lagu qeybsanayo oo iyadana muhiim ah baa iyadana gees socota oo iyadana jirta marka marba maab baa arkaysa mar waxaa arkaysaa maabka school districtiga kan countiga kan iyo midka electro electoral districtiga inta waa
walaal cabdiraxmaan aada iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan sheekh maxamed geblex awbuuha oo ku nool dalka north america oo maanta brogramkaas barnaamijkaas si fiican oo fiican oo fiican noogu sharaxay qeybta labaadna insha allahu tacaala wiigga dambe ayuu noo sharaxi doonaa qeybahan waa aad bay u tira badan yihiin cid walba oo isleenahay way nagu soo kordhin kartaa fikrada noocaana ama dalka raban ha joogaan switzerland meel ala meesha raban ha joogaan fadlan nagala soo xidhiidha website-ka puntland observer at gmail dot com ama website website-ka puntland observer dot com haddaad google ku qortid waad helaysaa kadibna contactiga ad arkaysaa kadibna waad arkaysaa emailka website-ka fadlan halkaa nagala soo xidhiir aada iyo aad baad u mahadsantihiin boqol kiiba boqol iminkana waa intaas iyo nabadgelyo